kulan wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijka bandhigga v o a ee toddobaadkan adeegsiga tiknolojiyadda iyo isgaadhsiinta casriga ahi waxay sannadahan ugu dambeeyey saamayn baaxadla ku yeesheen nolosha maalinlaha ah ee bulshooyinka daafaha dunida ku kala nool sannadkii labadii kun iyo saddex iyo tobankii markii la daah furay adeega for jiga loo yaqaano wuxuu kor u qaaday xawaaraha internetka gaar ahaana marka telefoonada gacanta lagu isticmaalayo tobankii sannadood ee ugu dambeeyeyna waxaa xawli ku socday horumarka ay samaynayaan shirkadaha ka ganacsada tiknolojiga iyo internetka ee dunida waxaa hana qaaday oo isticmaalkiisuna kor u kacay caqliga macmalka ah amaba artificial intelligence adeega fef jigu markii uu soo kordhayna waxaa kor usii kacay xawaaraha internetka shirkadaha baabuurta ayaa iyaguna kordhiyey nidaamkii farsamo ee gawaadhida ay samaynayaan halka kuwo kalena ay sameeyeen baabuur ku shaqaynaysa korontada oo sida moobeylada loo jaajgareeyo iyo baabuur iskood isku wada oo aanay cidi wadin dadka soomaalida ee ku dhaqan wadamada geeska afrika inkastoo aanay dhaqaale ahaan dunida inteeda badan la tartami karin islamarkaana ay jiraan duruufo u gaara sida dagaalo colaado beelaha u dhexeeya oo soo noqnoqda iyo abaaro waxaa haddana muuqata in korukaca isgaadhsiinta iyo tiknolojiyadda ay saamigooda ka helaan islamarkaana ay la jaan qaadayaan wadamada kale ee caalamka bishii noofembar ee sanadkiina dhaafay ayay ahayd markii ugu horreysay ee aan si rasmiya ugu kuurgalay magaalada hargeysa hanaanka wax kala iibsiga badeecadaha dadweynaha ee habka online-ka iyo telefoonka gawaadhida tagaasida ee dhoweeyaha loo yaqaano iyo adeegyada kale ee bulshada iyadoo aan wax lacag kaasha la isdhaafsanayn hanaankaasi oo isoo jiitay xilligaasi ayaynu barnaamijkeenna toddobaadkan ku eegaynaa sida isgaadhsiinta iyo tiknolojiyaddu ay ula falgashay nolol maalmeedka bulshada mustafa cilmi waa wiil dhalinyaro ah oo dhammeeyey jaamacadda muddo kooban wuxuu noqday macallin balse duruufo deegaanadii uu ka shaqaynayay ka jira daraaddeed wuxuu go'aansaday in uu ku shaqaysto baabuurta tagaasida ee dhoweeyaha loo yaqaano maraa khadka telefoonka kula xidhiiday ayuu iiga waramay sida shaqadiisu ay ugu xidhan tahay isgaadhsiinta horta waan ku salaamay waan saray aad baan ugu dhawahay barnaamijkeeda horta dhaweeye wuxuu ku shaqeeyaa qaab isgaadhsiinta un ka mid ah kadibna waxaanu isku diiwaangelinaa marka hore nambarkeega iyo magaceega xogteeda dhamaystiran baa laga qaadaa gaadhiga nambarkiisa xogtiisa dhamaystiran baa la qoraya qofka oona diiwaangelinaya kadib applicationkaasaa loo samaynaya username iyo bassword isagu iska leeyahay kadibna waxaa jira code lagu soo galo oo dadku markaa ku garaacdaan oo ah xidig saddex kun afar gees saasaa kusoo garaac kadibna qofka markaa wuxuu dalbanaya dhaweeyaha kadibna qaabka u shaqeeya waxa weeyaan aaga aad taagan tahay markaa dhaweeyaha ugu dhow ama dee ugu asagana balkaa markaa la heli karo ayuu soo qabanaya saas markaa qofka namarkiisu kusoo gelaya waad qabanaysaa markaa waad aqbalaysaa kadib baad qofka toos u garaacaysaa lamarkaa telefonka toos uga garaacaysaa waxaad weydiinaysaa meesha joogo halka laga heli karo saasaad ku helaysaa kadib aad u tegaysaa waan gartay idinka siday lacagta idinku siiyaan markaa marar badan oon raacay gaarigaaga waxaan arkay dadku iyagoon lacag kaashaba kuu dhiibeyne lacagta qofkii degaya unu waan soo diray leeyay bal habkaa lagu soo dirayana nooga waran qofka waxaad arkaysaa laba fariimood idin soo kala gelaya adiyo dirawalkii iyo macmiilkii adi fariintaadu waxay noqonaysaa inaad aragto qofka intaad qaaday iyo lacag ahaan intay kusoo qortay waa inaad arki karto sidoo kale macmiilku wuxuu arki karaa meesha laga soo qaaday iyo meesha la geeyey adaa arkaya meesha isna wuxuu arkaya lacagta inta kusoo qortay iyo inta kilomitr la qaaday wuu arkaya magacaagana wuu arkaya lambarkaagina wuu hayaan hadduu dee dadka qaar waxay kuweydiinayaan mararka qaar lambarka way weydiin karaan waxay kuoranayaan lambarkaaga isheeg dadka qaarna waxay ka arki karaan bade smartphone way ka arki karaan saasay kugu soo dirayaan sidoo kale waxaa jirta mararka qaar waxaa jira dhibco isbiirbiirsado oo abaalmarin ay ku bixisa shirkadu oo qofka markuu in badan raaraaco gaadhigu online ka dalbado waxa u xarooto boyns ayaa u xaroonaya ugu xaroonaya koonkiisa saa kadib buu marka isku ururtay muddo u yar gaadho lacag yaroo fiican dhaweeye uu ku raaci karaa si bilaash isagu markaa bilaash ahaan da u noqonaysaa lacagtiina shirkada ahaanba shirkada kusoo dirta markaa lacagta waan gartay idinku markaa shaqaalaha ama inamada baabuurtaasi wada lacagtaa qofku bixiyey qofkaa customarkaa heed qaadeen intey ku leedihiin intayse shirkadii goosanaysaa shirkada horta laba midba faa'iido way ku qabtaa koowaad waxay noqonaysaa ku hadalkii qofka aad wacisay waa lacag oo qofka markaad soo dalbado aad garaacaysa waa lacag oo de waa beriberi sax faa'iidada labaadna waxa weeyaan charge bay ku leeyihiin lacagta lacag kastoo kusoo gashay iyagu charge bay kuleeyihiin kilometerkiiba ama dee lacagtiiba halkii doolaroo kale ama int intaasoo kilometerba waan gartay mustafe maadaama waddanka shaqala-aan badan inkastoo dhalinyarada waxbaratay ama jaamacadaha iyo iskuullada soo dhamaysaana inta badan shaqooyin helin noloshii maxay saameyn ku yeelatay sidee wax uga bedeshay in dhalinyaradu shaqo heli karto horta wallaahi dee muddo badan buu baalkani horta soo jiray hadda dee intan la marayana xiliyadan dambe bulshadiiyo dee balaaratay dadkii maxaa yeelay dee dhaweyaha isticmaalayay baa aada u batay muddooyinku cusbaa waa aada u wacnayd horta dee faa'iido badan waa laga sheegan jiray laakiin hadda sanadahan dambe oo de iminka labadan sana udambeeyey ama sanadkan udambeeyey si fiican aada uguma shaqayso way isku bateen baad leedahay ha saasaan le dhaweeyaha waxaa kaloo loo adeegsadaa alaabaha ay dadku ka dalbanayaan maqaaxiyaha dukaamada bakhaarada raashinka iyo sidoo kale alaabta ay dadku sida gaarka ay isugu dirayaan magaalada dhexdeeda hinde xasan oo degan magaalada hargeysa ayaa iiga warantay adeega ay gurigeeda uga baahan tahay ee ay ka dalbato dukaamada iyo bakhaarada iyo habka ay lacagta ku bixiso iyadoo aanay tegin goobtaasi ay wax ka dalbanayso walaal waad mahadsan tahay alaabaha sida raashinka iyo gaasta oo kale maqodrada waxaan ka dalbadaa mxuu ahaa telefoon lacagtana saad baan ku diraa dhaweeyana laygu soo dhiibaa sidoo kale markaanu doonayna inaanu cunto ka dalbano banaanka hudheel oo kale dhawooyin baa lanoo soo saaraa lacagtana saadan baan ugu dirnaa hodan maxamed waa gabadh dhallinyaro ah oo dhammaysatay waxbarashadii jaamacadda waxaanay adeegyo kala duwan ku bixisaa habka online-ka iyadoo adeegsanaysa isgaadhsiinta casriga waxaanay v o eda u sheegtay inaanay sarag macaamiisheeda ha walaalo anigu waxaan ahay ardaya dhammaystay jaamacadda waxaan bixiyaa adeegyo online oo sida courses iyo consultanisa macaamiisheyda inta hargeysa joogta iyo inta banaanka hargeysa ku maqanba waxaan ku wada xidhiidhnaa adeegyada internetka lacagtana saajkunbaa la igu soo diraa courseskiiyo waxaan adeegyo bixiyana waxaan ku bixiyaa online adeegyada kale ee ay dhowaanahan bulshadu adeegsato waxaa ka mid a hanaan lacagta lagu kaydiyo moobilka loona yaqaano hagbad amaba iga sii dal oo ay haween badani u isticmaalaan ururinta hagbadda amaba ayuutada guddoomiye ku-xigeenka shirkadaha telesom group ahna guddoomiyaha shirkadda telesom injineer maxamuud cabdiraxmaan garyare ayaan weydiiyey adeegyadaasi cusub ee dhinaca lacagaha ee ay soo kordhiyeen bismillahi raxmaan raxim allahuma salli calaa sayidina maxamed marka hore waxaan aada u salaamayaa bahda v o a waxaana si gaara runtii u salaamayaa uguna mahadcelinayaa saare ciidle sidaynu ka warqabno dunida waxaa ka socda kacdoon kacdoonkaas oo ah in wax kabedel lagu sameeyo ama la dedejiyo sidii adeegyada dadku ay u heli lahaayeen haddii aan ka waramo adeega ugu adeegyada telesom ay soo kordhisay oo in yaroo taariikha dib ugu noqdo waxaa ka mid ahaa adeega zaadka oo aynu bilownay laba kun iyo sagaalkii kaasoo keenay in uu runtii saameyn ballaaran mujtamaceena ku sameeyo isbedel runtii dhaxalgalana uu ku sameeyey haddii marka aan ka waramo waxyaabaha ugu dambeeyey adeega aynu kusoo kordhina waxaa ka mid ah adeega la yidhaahdo hagbad ama igadir la yidhaahdo kaasoo u fudaydinaya dadkeenii hagbadda ururin jiray inay ku urursadaan hagbaddii kadibna ay si yaroo fudud u maamushaan iyo in waxyaabihii joogtaynta ahaa ee laga rabay sida biilasha oo kale qofku uu standard orderkii oo kale ka diri karayo ama direct dhabid waxay ugu yeedhaan iyadana ka diri karayo uu joogtayn karayo deetana schedule intuu u sameeyo uu si toosa mar walba uu uga diro waktigii uu gashaday waxna uu ku kaydsan karayo runtii kaasa ah adeegyadii ugu dambeeyeynu imika kusoo kordhinoon is leenahay faa'iido ballaaran buu u leeyahay mujtamaca waan gartay injineer maxamuud dhowaanahan waxaa soo kordhay dadka adeegsanaya ganacsiga online-ka ma jirtaa hab u fududaynaya ganacsatadu inay habkaas online-ka ku shaqaystaan oo aada usoo kordhiseen way jiraan maadaama aan ay shirkadu tahay shirkad isgaarsiineed ujeedadeeduna ay tahay runtii in ay saameyn ama wax ka bedel dabah ay ku sameeyeen mujtamaca ay ka dhex ay ku dhex nooshahay in ay diyaarisay platformkii ay dadku kusoo xidhmi kari lahaayeen si ay u iibiyaan adeegyada ay bixiyaan marka waxaa la yidhahdo a p i ayaanu sameynay oo platformkii mobile maniga kusoo xidhmaya kaasoo u fudaydinaya ganacsatada kuwa waaweyn iyo kuwa yaryarba inay si online ugu iibin karayaan badeecadaha ay iibinayaan taasna ay u fududaysay in dadku online si yaroo fudud ay u isticmaali karaan waxna uga iibsan karaan waxay shirkaddu runtii maalgelin ballaadhan ku samaysay waxaana yidhahdaan connectivity-ga oo uu ka mid yahay fiberka five g ga iyo four g gu oo ay meelo fara badan oo magaalada gudaheeda iyo dibaddeedaba ay runtii gaadhsiisay taasoo aasaas u ah isbedelka technolojiyadda ee saameynta dadka ku leh oo qofku isagoo hawd gunti jooga uu service ka qabsan karayo isagoo isticmaalaya connectivitygii ay shirkaddu u diyaarisay waxaa kaloo iyaguna jira adeegyo kale oo ay shirkaddu bixiso oo ay dadku online wax kaga dalban karayaan kuwaasoo ay ka mid yihiin iminka websiteka shirkadda telesom oo qofku adeegyo kala duwan uu ka dalban karayo isagoo gurigiisa jooga looguna keeni karo looguna geynayo goobtiisa isagoo meheradiisa ama shaqadiisa ama gurigiisa aan aan runtii ka tegin waxaa kaloo iyaduna jira runtii adeegii aanu sanadkii dhaweyd loonj karayn oo kamid ahaa waafiga mastercardka oo safar ber aan sanadkii hore malaysia iyo singapore ku tegay ii fududeeyey aniga laftayda in si sahlan anoo si adkayga isticmaalayo waafi isticmaalaya inaan u isticmaalo inaan kala soo baxo si adkaygii accountka deetana kaarhkayga aan anoo hortaagan meheraddii aan ku shubo kadibna aan adeegii aan kaga iibsado meheraddii ama restaurantkii ama tigirkii hoteelka aan ku buugaraysanay intaba ii fudaydiyey kolle adeegyadaas waa kuwii cusbaaya ugu dambeeyaan soo kordhinay adeegyada noocan oo kale ahi maaha kuwo ku kooban magaalada hargeysa oo keliya balse barnaamijyada dambe ee bandhigga ayaynu ku eegi doonaa magaalooyinka waaweyn ee geeska afrika iyo sida ay isgaadhsiinta tiknolojiyaddu saameyn ugu yeelatay nolosha maalinlaha ah ee dadweynaha guud ahaana dhegaystayaal barnaamijkii bandhigga v o a ee toddobaadkan waa nagayntaa tan iyo kulankeenna dambe waa sahre ciidla nuuroo idinleh sidaa iyo nabadgelyo